haatanna waa jacfar kuukay oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaannu toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonnaa daraasadda ay dhowaantan soo saartay hay-adda iftin foundation ee ka shaqaysa arrimaha waxbarashada hay-adda ayaa tirakoob ku samaysay ardayda aadda jaamacadaha iyo weliba kuwa ka baxa waxa ay isbarbardhigaysaa sannadihii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii iyo sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii haddaba si aannu in badan uga ogaanno daraasaddaasi iyo xogta ay xambaarsan tahay waxaa barnaamijka marti ku ah cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda cabdulaahi marka hore soo dhowow aadan ugu dhowahay waanan soo dhaweynayaa wicitaankiini fursaddaadnasiisa aad baad u mahadsan tahay ee ugu horrayntii bal marka hore noo guud mar ee daraasaddan ay hay-adda iftin samaysay ee ku aadan waxbarashada soomaaliya bismillahi raxmaani raxiim daraasadan horta waxaan ugu magac darnay sahanka qalibgubiyayaasha dalka waana daraasad sanadla ah oo ay hay-adda iftin foundation soo saarto oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaana daraasadan soo saareenay daraasadan guud ahaan waxay mataqaanaa diiradda saareysaa ama xogtaan soo aruurin ay ku saabsan yihiin ardayda soomaaliyeed ee kasoo qalanjibisa jaamacadaha dalka taasoo aan markaas kadib u kala saarno anagoo xogtaan soo ururin able ableyn kusii sameyno oan u kala saarno maaragtay jaamacadaha ama facultiyada kuliyadaha ardayda ay ku badan yihiin kuliyadaha ay ku yar yihiin gabdhaha iyo wiilasha sida ay u kala badan yihiin ayadoo laga fiirinayo hadba maaragtay dee deegaan deegaan ahaan loo fiirinayo ilaa laga soo bilaabo maaragtay meesha la yihahdo boosaaso ilaa kismaayo baybado ilaa beledweyne dhulkaas oo dhan jaamacadaha ku yaala ayaa xogtan laga soo ururiya marka waa xog joogto ah oo ay iftin foundation soo saarto oo looguna talagalay in laga dheehdo mataqaana fursadna laga helo si loo ogaado ardayda soo kala jibisa noocyada ay yihiin meelaha ay ku kala mataqaana badan yihiin iyo meelaha ay ku kala yar yihiin
dabcan waddan muddo burbursanaa oo waxbarashadiisana ay ahayd mid aada u jilicsan ayaad joogtaan oo aad daraasaddan ku samayseen waxyaabaha idin soo jiitay ee si gaara dareenkiina u soo jiitay intii aad ku guda jirteen ama markii natiijada daraasaddiina aad soo saarteenba maxay ahaayeen waxyaabaha runtii aan sida gaarka ah u fiirinay oo ama aan aan u muujinay si dadka xogahan baneynaya oo ama xukuumadda ama ama hay-adaha ah ama loo shaqeeyayaasha ah ee ay diiradda inay saaraan ama ay ogaadaan ay tahay waxa weeyaan in facultiyada ugu badan jaamacadaha ama ardayda ay soo qalinjibiyaan ay ay saddexdii sano ay ugu dambeysay aada moodid inay ahaayeen saddex faculty oo aada moodid inay ahaayeen isla sanad kasta sidii ay usoo noqonayeen saddexdaas facultyna waxay kala yihiin maamulka guud oo public administration iyo maamulka howlaha oo business administration ah iyo caafimaadka guud oo public health saddexdaas faculty ayaa saddexdii sano oo aan soo dhaafnayba kaalinta koowaad ku jiray taas oo runtii aan waxyaabaha su-aasha iga weydiisa ah maxaa xogtan si gaara idinkaga soo baxay waxyaabaha sida gaarka nooga soo baxa waxa weyaan saddex sano oo isku xigta in ardayda ugu badan jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan saddexdaas kuliyadood oo dhab ahaantii aan dhihi karno fursadaha shaqo ee dadka soo barta muhiimadaasina ay dalku aada ugu yar tahay inay haddana sidaas si joogto ah ay u ahaadaan meesha ugu badan ee ardada kasoo baxdo laanna sanadkan iyo sanadkii ka horeeyey iyo kii ka horeeyeyba haddii ay ardayda ugu badan dalka ay kasoo qalinjibiyeen laana tirada guud ee hadda sanadkan soo qalinjibisay waa shan iyo toban kun ku dhawaad waa afar iyo toban kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo toddobaatan ardaya soo qalinjibisay boqolkiiba afartan ka mid ah saddexdan kuliyada ayay kasoo qalinjibiyeen marka waxaan fursad ama jaama ha waa talabar ku dhawaad waayo inay saddexdaas jaamacadood kasoo baxaan waxa weeyaan sanadkan markii afar iyo toban iyo sagaal boqol ay soo baxday sanadkii ka horeeyey koo iyo toban kuna ahayd marka marka haddii aan kaa dhex galo ustaad cabdullaahi balaag haddii aan kaa dhex galo maxaa keenay in saddexdaas kulliyadood sanado badan oo isxigaa ay tirada ardayda kasoo baxaysa ay ka badnaato kuwa kale amaba guud ahaan ardaydii qalin jabinaysay wax kala bar ku dhow ay saddexdaas kulliyadood kasoo baxaan ma suuq bay leeyihiin oo ardayda kasoo baxda degdegba waxay helaan shaqo mise waxyaabo kale baa jira inta aan anaga xoogaal u nahay waxa weeyaan ardayda kasoo baxda jaamacadahan fursada rasmi ah oo shaqo ah oo ay haystaan oo ay dheer yihiin ardayda kale horta ma jirto damaanad ma haystaan ha waxyaabaha markasa keenaya ha waxyaabaha markasa keenaya inay saddexdan saddexda sano ugu dambeysa ay noqdaan saddexdan koliyadeed kuwa ugu badan runtii mararka qaarkood dooda meesha kasoo baxda waxay u ekeed amaan kuliyaha kale ee mihlada u baahan ama dalka uu u baahan yahay leanna wadankeena dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay beeraha iyo maxaa la yidhahdaa iyo maaragtay Xoolaha.
kalluumaysiga iyo xoolaha kuliyadaha arrimahaas taageeraya oo agriculture leh oo fisheringki leh oo mataqaanaa maaragtay beerihii iyo waxaas oo dhan leh amay amay ku yar yihiin jaamacadaheena eh, dadkii mihiryaqaanka ah ee hawshaas bixinaya waayo wa- ilaahay hadda si rasmi ah arrimahaas loogama doodin oo anagana fursad ma aynan bixinin arrintaas aan aqoon yahano inta ku cazilno oo madaxda jaamacadaha leh oo arrintaas leh in laga doodo war maxaa keenaya sanad kasta inay ardayda kasoo baxaan halkan ma ardayda fikir khaldan ka haysata kuliyadahan ma ma kuliyadaha kale ay ka raqiisan yihiin masalan oo mataqaanaa maaragtay eh, Ma- ma ka ma ka maaragtay, ma ka eh, fudud yihiin ma ka fudud waxbarashadooda.
yihiin oo waxbarashada Wa- fudud baa ah.
lagu raacaya waa waa waxay waxay u baahan tahay waa arrin kale u baahan anaga weli daraasadeena ku aynan ku darin in aan- aan xal loo raadiyo ama recommendation arrintan aan weli ku darno Way.
laano laakiin anaga xogta waxaan usoo diyaarinaa in dadka ama kheyraha howlahan eh, daneynaya inay ayagu eh, maaragtay ku indha furtaan qorshahana ku darsadaan oo Way.
qorshe sanadeedkooda Waanu ku imaan darsadaan.
doonaa, eh, su- laakiin waxaan islenahay sida su-aasha iga muuqata waxaa loo baahnaan doonaa Aha.
in arrintan laga doodo oo runtii eh, mataqaana si xal xal xal loo helo arrinta dadka lo- ardayda loo muujiyo waayahay ee, waan u iman doonaa ee, ee, ee, ee, su-aalaha kale ee dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka telefoonka qaarkood ay ku jiraan ee, dhegeystaha ugu horeeya baan fursadda siinayaa ee, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha ah, hay-adda iftin foundation ee dhinaca waxbarashada ee qadka ta- ku jira ee barnaamijka qayb qaadanaya magacaygu waa shuuke aadan gurey oo jooga magaalada gaalkacyo waxaan mas-uulka weydiinayaa laba su-aalood oo ah siday ku ogaateen natiijada ardayda aad soo bandhigteen sababtaa waxaan la soconaa in ay dhulka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin qaarkood ay yihiin dhul fogfog oo baadiye ah kuwana ay gacmaha gacanta ugu jiraan xarakada al-shabaab oo aan loo geli karin su-aasha labaad ee aan qabana waxa weeye maxaa keena ardaydu inta badan in ay hal maado iskugu isugu tagaan iyadoo aan ognahay in maadooyin badan oo haddii la barto wadankuna u baahan yahay wadankana ku hodana ay jiraan labadaas su-aalood ayaan qabay aan weydiinaya Eh, aad buu umahadsan yahay en, eh, eh, saaxiibkeyga En, eh, waxaan rabaa arrinta aa sideed xogtan ku hesheen ama ku ogaateen Mm.
En, eh, runtii waxa weeyaan eh, hay-adda iftin foundation eh, sanadkii en, laba kun iyo laba iyo tobankii had ilaa iyo hadda bahda waxbarashada ee la shaqeynaysay jaamacad kasta oo wadanka ku taal goob kasta ay ku taal waxaa naga dhexeeya xiriir communication ah waxaan ku leeyahay waxaan saaxiibo wada nahay maamulkooda iyo maaragtay iyo mas-uuliyiintooda Eh, inta muqdisho joogtana hadee waxa weeyaan fursadaan ba u helnaaba inaan kolo kasta xafiiskooda ugu tagno En, eh, inta isu shaqaynaysayna waxay fursad u heshay in magaalooyinka waaweyn intooda badan ay kasoo shaqeyso boosaaso iyo gaalkacyo waan kasoo shaqeynay en, en, meesha la yidhaahdo een, ah, kismaayo iyo baydhabana waan kasoo shaqeynay marka shaqadaas joogtada ah ee naga wada dhexeysa waxay aada noogu fududeysay in hay-ad kasta oo jaamacadeed meel kasta oo ay joogtaba ay nala wadaagto xogteeda dhammaan xogahan waxa weeyaan xoga rasmi ah oo jaamacad kasta kasoo ayadaba taqana aan ka helnay marka si sahal ah anaga waxa jaamacad kasta oo magaalada ka fog ama ku taal ee lagaha ku tegineyn laakiin communication naga wada dhexeeya iyo xiriir naga dhexeeya ayaa noo saamaxay een, xogta inaan helno arrinta ku saabsan een, ardayda waxay kuliyadaha qaarkood ugu badan yihiin kuliyadaha qaarkood ay ugu yar yihiin runtii daraasadeena qaybta ma ahayn sababta inaan ogaano balse daraasadeena qaybta waxa weeyaan inaan soo bandhigno tirada dhinaca ee, tirada wiilasha iyo gabdhaha baad isbarbar dhigteen ee, ee, sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ee, waxaad sheegteen in gabdhaha qalin jebiyey ay boqolkiiba soddon iyo shan ka ahaayeen tirada guud ee, wiilashana ay lix iyo- iyo, ee, shan iyo lixdan ahaayeen marka tirada guud la fiiriyana waxaa la yidhaahdaa gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan tiro ahaan maxaa keenay marka in jaamacadaha Ya.
ay ay ku yaraadaan oo ay saddex meelood meel qiyaastii ay noqdaan Eh, dhab ahaantii markii la fiiriyo tirada waxbarashada ardayda markii la fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha en, guud ahaan markaan dalkeena ka hadlayno weligeed way kala badnaayo hadda markaan aad arkaysid xogtan boqolkiiba soddon iyo shan waxaweye xoogihii kasii horeeyey way kasii yaraayeen oo sanad kasta way soo kordhayeen tirada arday ee gabdhaha sanadadan dambe aaday usoo kordhayaan markii mataqaan loo fiiriy sanadadii ka horeeyay marka haddii aad fiirisid xogta ugu dambeysay sanadkan aan soo saarnay oo afar iyo toban kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo toddobaatan arday waxaa gabdha ka ahaa shan kun iyo laba boqol iyo laba iyo toban arday oo tira wadarta guud ka dhigaysa boqolkiiba soddon iyo shan meenaha tiro hoos u dhacday ma aha ee waa tiro sanadihii ugu dambeeyay oo idin kor usoo kacaysay marka waxa weeyaan ardayda waxbarashada gabdhaha kor bay u socotaa mararka qaarkoodna dhinaca lisleeyahay aad bay ugu horeeyaan waxaa kamid ah inay gabdhaha galaasyada ama jaamacadaha fakultiyada ay dhigtaan kuliyadaha ay dhigtaan inta badan ay ku jiraan qeybaha ugu sarreysa ay gabdho ku jiraan marka tayadoodana koray u kacday tiradoodana maaragtay runtii koray u kacday ee wax hoos u dhaca ma jirto marka laga hadlayo egoobaha jaamacadaha ardayda soo saara ay ku kala yaalaan magaalo magaalo baad u sheegteen magaalada muqdisho tusaale ahaan arrinta aniga aad ka iisoo jiidatay oo aan garan waaye waxay tahay muqdisho oo keliya ardayda guud ahaan waddanka ka qalin jebisay toddobaatan iyo toddoba iyo bar ka badan boqolkiiba muqdisho bay ka baxeen jaamacadaha muqdisho tirada guud waxaad sheegteen afar iyo toban kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatan in ay ka qalin jebiyeen koob iyo toban kun iyo lix boqol iyo laba iyo labaatan muqdisho keliya bay ka qalin jebiyeen marka maxaa keenay gobollada lagama barto waxbarashada aad looma xiiseeya miya mise ardaydii way ka soo haajiraan markay dugsi sare dhameeyaanba oo muqdisho bay jaamacado usoo raadsadaan
waa sax kuka waxa wey dhowr arimood horta meeshaan isugu jirta magaalada muqdisho guud ahaan waxaas leenahay gobollada markii loo fiiriyo magaalada muqdisho waxa weeyaan waa waxaa ku nool tirada ugu badan dadka soomaaliyeed magaalada muqdisho ku nool yihiin waxyaabaha ama goobaha ama fursadaha waxbarashana wadanka markii la fiiriyo magaalada muqdisho ayadaa dhammaan gobolada o dhan ka wada sarreysa fursadahaas ururay aawadood ayaa magaalada muqdisho mar walba u noqotaa kaalinta koowaad ee maarata waxbarashada laanna gobolada qaarkood waxbarasho sare kama jirto waxay usoo haajiraan magaalada muqdisho ay usoo haajiraan iyo dadkii iyo tiradii ardayda halkan ku badan dugsiyada wadanka ka jira boqolkiiba mataqaana toddobaatan ama sideetan ku dhow waxawaa dugsiyada sare wadanka magaalada muqdisho ay ku yaalaan marka waxa weeyaan magaalada muqdisho iyadaa soo saarta tirada ugu badan ee ardayda dugsiyada sare kasoo baxa iyadaana soo saarta tirada ugu badan ardayda ee maaragtay maaragtay kasoo baxa jaamacadaha marka waa wax iska caadi ah maadaama magaalada muqdisho ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka soomaaliyeed dhalinyarada ugu badanna ay magaalada ku nooshaha marka taasaa keenaysa inay noqoto in maaragtay in boqolkiiba sideetan ku dhow ardayda jaamacadaha kasoo qalin jibiyay magaalada muqdisho kasoo baxaa waayahay dhegeystaha kale baan u gudbaynaa fadlan halka aad joogta iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso cabdullaahi balaag oo ah gudoomiyaha hay-adda eftin foundation ee dhinaca waxbarashada ee daraasaddan maanta aan ka hadlayno samaysay soona saartay magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashaan weydiinaya cabdulaahi oo ka socda hay-adda mubaarista foundation waxay tahay kororka ardayda iyo jaamacadaha waan u joognaa laakiin qaybahooda intay gaarsiisan tahay waxbarashada macalimiinta waxbaraysa ee ardaydaasi aqoon intee leeg u haysaan inay wax ku bari karaan mala controla midda saddexaad oo aan weydiinayo waxay tahay jaamacaduhu ma wada shaqeeyaan ardayda ma heli karaan agabka ay wax ku bartaan oo macnaha ay aqoon kusii kororsan karaan agabka adana sida ha ahaato engineerinka ha ahaato caafimaadka ha ha ahaato beeraha oo kale agabka tayale ma helaan marka walijirna ma wada shaqeeyaan intaa maadaama jaamacado kale aan ognahay inay heshiisyo la seexaan kuwa dalka oo tiradooda sii gaaray ilaa konton iyo afar ay ay hadda agaagaynayaan ma wada shaqeeyaan oo wax ma isdhaafsadaan okay saaxiibkii muqdisho ila jooga isna waa salaamayaa runtii waa sax arrimahaas waa su-aala markasta taagan inta tayada markii la fiiriyo shalay iyo mataqaana baraad iyo maalintii kasii horeysay oo aan tusaale aan ula jeedo sanadihii aan soo dhaafnay waxbarashada tayadeeda runtii waxa weeyaan halkeedii ma taagna oo oo kor bay uga sii kacaysaa oo arday fara badan ama macalimiin fara badan oo soomaaliyeed oo dibadda wax kasoo baratay ayaa wadankii maalin walba soo gasha shaqada ugu horeysa ay qabtaan waxa weeyaan inay jaamacadihii iyo waxbarashadii waxbarintii ardayda soomaalida ay qayb ka noqdaan marka taas waxaan isleeyahay ma jirto horta shay ama calaamad ama mishar la sameeyey ama mataqaana radhis la sameeyey oo laleeyahay tayada waa inay intaas gaartaa ama shuruudo ama wax lagu xiray ilaa iyo hadda weli arrimahaas waxay u taalaa wasaaradaha mataqaana tacliinta sare iyo waxbarashada laakiin waxaan isleenahay annaga intaan ku guda jirno oo maadaama aan jaamacad kasta xiriir la leenahay oo sanad kastaana aan tagno waxay noo muuqanaysa horta tayadii inay sidii hore aysan ahayn oo ay kor u kacayso laannaho baahideedii iyo qayladeedii ayaa badatay marka waxaan isleeyahay tayadii way way way soo kordhaysaa midda ku saabsan macalimiinta iyo qaabka loo xulay iyo kolley runtii waxaan isleeyahay arrimahaas jaamacadaha iyo iyo wasaaradaha xukuumadda ayaa kolley un shaqadaas isla leh oo laakiin iftin foundation qeybtasa ay ku lahayd waxa weeyaan ayadu xogtan qolo kasta ay gaar u hayso inta isku soo ururisaan ma soo bandhigi kartaan oo ma muujin kartaan ayay horta runteeda arrinteena ahayd
dhegeysta dhegeysto kalebaa qadka ku jira oo aan fursad siinaya ee fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso cabdullaahi belag magacayga waa mustafar duwaan cabdiraxmaan oo jooga magaalada burco ee xarunta gobolka kudareer su-aasha haddaan usoo noqdaan ifkin madaxa ifkin foundation weydiin lahaa waxa weeye labada sane ee aad garab dhigtay ee sanadka hore labada kun iyo todobiyo tobanka waxaad idhahdeen waxaas waxa weeye waddanka waxaa ka jiray ama risijka aanu samaynay waa lix iyo soddon jaamacadood waxay soo saareen arday koob iyo toban kuna marka sanadka dambe waxaa yimi konton iyo afar jaamacadood waxaan soo saaray afar iyo toban kun iyo something ardaya marka su-aashaan qabaa waxa weeye marka sanad walba loo qaybiyo jaamacadaha jiray iyo ardayda soo baxday ma oran karnaa looma ba marka markaa analyskaa samayseen ma oran karnaa looma baahnayn in jaamacadaha la kordhiyo laakiin waxaa loo baahnaa in tayadooda la kordhiyo jaamacadu lix iyo soddon ka ahaadaan si ay ardayda u badatona marka ardayda ugu fara badnaato ya ha runtii saaxiibkayga isla wada dareelaya tiradii wiilad tira kama hadlaysa tayadu ka hadlay tayadu waxaan isleeyahay inta foundation waa hay-ad local ah oo iyadu un wax uun ka geysata bahda waxbarashada waayo annaga saddexdii biloodba ayaan boqol dhalinyaro ah oo jaamacadaha kasoo baxda tababar siinaa oo intaas awoodeena ah toddobaatan qofna suuqa shaqadaan u diyaarinaa soddon ma maaragtay afkaar ganacsi ay la yimaadaan ayaan maalgeliyada raadinaa marka xogtan aan ururineyno ilaa hadda annaga tiran tiran joognaa weli tayada lasama gaarin tayada waxa weeyaan waxay u baahan tahay nidaam dawli ah ay u baahan tahay oo oo mataqaana arrintaas u sameeya nidaam u sameeya oo hadda aan aaminsanahay wasaaradda waxbarashada hidaha tacliim sare ee arrintaas weli gacanta ku hayso oo guddi mataqaana heer sare ah loo magacaabay guddiga sare ee guddiga tacliinta sare la magacaabay marka tayada iyo tirada mustaqbalkay imaan doontaa in la yidhaahdo war tirada aan maaragtay hogaa aan aan maaragtay si aan u yareyno si tayada ay ku timaado laakiin arday soo baxay oo dugsi sare kasoo baxay ee jaamacad doonaya inay barto lagama hor istaagi karo ayadoo laleeyahay maaragtay tirayaa farabadatay bal adiga guriga sii joogta iyadaa dib lay aagay laakiin waxaan aaminsanahay inay isla socon karaan tirada faraha badan ay socoto in tayada tayada lagu dhex dari karo ay tayada halkaas ka imaan karo waxaan waxaan u fahmaya su-aasha uu ku weydiiyey mustaf oo burco jooga haddii tirada ay soo saarayaan la barbar dhigo ka sokow tayada lafahanteeda ma muuqataa in jaamacadihii ay faraha faraha ka badan yihiin oo intii loo baahnaa ay ka badan yihiin haddii afar iyo toban kun ay soo saareen sanadkii lix iyo konton jaamacadoodna aad adinku soo marteen oo aad daraasadan soo marsiiseen so uma muuqato in jaamacadihii ay badan yihiin marka la fiiriyo tirada ardada soo baxaysa haddii aad si fiican u fiirisay daraasadeena qaybta dambe waxaa ku jirta xog aan kasoo aruurinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare inkastoo aysan dhamaystirnayn ano sanadkii koowaad ayaan xogtan waxaan kusoo biirinay ardayda kasoo baxda dugsiyada sare waxa weeyaan ilaa hadda waxaa shaqeeya ilaa laba iyo toban daladood waxbarasho oo dugsiyada sareasideed kamid ah ayaa usoo socday su-aalo gooni abaan talagalay tayada xaggaas ha meelaha afar iyo meelaha ilaa konton kun ku dhawaad arday ah ayaa dugsiyada sare kasoo baxday waxa soo kala jibiyin waxa weeyaan waa dadka arday ku dhow shan iyo toban kun marka waa dareemaysaa faq meelaha farqi weyna u dhexeeya konton kun meelay kasoo kala jibisay inay shan iyo toban kun jaamacadihii ay ka baxaan markii markii taas loo fiiriyo weli waxaan oran karnaa maaragtay jaamacadihii dad badan aysan soo saarin laakiin walaaca la qabo oo arday kasta soomaaliyeed ama qof kasta soomaaliyed uu qabo oo tayada xaggeeda ah waxaan aaminsanahay tayada waktigeeda imaanaysaa laakiin arday soomaaliyeed oo diyaar u ah inuu wax barto waxa weeyaan waxa wey waxaan isleeyahay waa xilligii loo baahnaa in fursad la siiyo oo wax ku barto marka Way- tayada waxaan oran way.
karaa waa noo- way noo imaanaysa waayahay eh, eh, waayahay dhegeysto kale baan siinayaa oo qadka ku jira Eh, fadlan magacaaga ku bilow eh, iyo halka aad joogto una gudub su-aashaada insha allah tabaaraka allah waxaad moodaa baryahan in aad loogu fiirsaday arrimihii dalka bulshada aadna waad u mahadsantihiin marka sahanka jaamacadaha la galo waxaad moodaa in jaamacaduhu kuwa soomaaliya ka ballaadhanayaanba oy kasii badan yihiinba laakiin waxa wanaagsan inta badan jaamacadaha adduunku xiriir bay leeyihiin xiriir inuu ka dhexeeyo in kalaa leegaya matal jaamacadaha muqdisho kuwa garoowe kuwan eh, gaarisa kuwa jabuuti kuwa adisababa kuwa biridhaba kuwa maraykanka oo kala ma beegsan karnaba kuwaasi wax xidhiidhi mayda ka dhaxayn karaan oo mahadsan karaan su-aal kale haddaan raacsado waxaad moodaa imika ardayda iskuullada markay kasoo baxaan ee jaamacadaha u wareegaan amase iskuulkiiba inta ay ka eh, dhameeyaan ay jaamacadaha u gudbayaan kii isagu sax u gudbay ee ku socday jaamacadda iyo kii iskuulkii ku haray labadiiba kiina shahaado sax u sitaa kii kalena shahaado saxa oo uu suuqa ka iibsaday buu sitaa labadiiba jaamacadihii bay gelayaan laakiin marka jaamacad dibadda ah ay soo baxdeen ama tan een, masar ama ta suudan ama ta een, malaysia ama indonesia ama maraykan ama britain yaalka doontada ha noqote ay tagaan dadkii ardaydii waxay noqdaan asboomo tilifon maakiyaasisa laakiin warqadii soo qaatay aqalka oo een, aqalkaasaan anigi sita taasay mushkiladi kala kulantaa oo la yidhaahdaa "Bal shahaadadan aad sidata iyo khibradeedan sheeganaa waxaan same halkaasu ku hakadaa waxba ka qaban kari waaya marka ardayda soomaalidu meel kasta ay joogto ayaa walaalkayow loo aqoontooda kor loogu qaadi karaa sahanka jaamacadaha iyo waxbarashada aad ku darsanna aad baad ugu mahadsan tihiin laakiin waxaa muhiima inaynu dhalinyarada iyo daayarta maskaxda ka korino intaynu caloosha ka korinayno waanaada ku salaama Een, eh, horta xiriirkaasi wuu jiraa oo jaamacadaha waaweyn dhammaantooda markaad xafiiskooda tagtid boorarka ugu horeeya ee gudaha ku xardan ayaad ku arkaysaa inta jaamacadood ay xiriir kala leeyihiin Een, eh, jaamacadaha waddaga ku yaala xiriirkoodana waxaa sii adkeeyay oo lagu ogaadaa arday fara badan oo jaamacadahan ka baxday ayay jaamacadahaasi u fududeeyaan in jaamacadaha xiriirka ay leeyihiin ay maaragtay aqoontooda sare ka dhamaystirtaan marka xiriirka jaamacadaha iyo maaragtay eh, maaragtay jaamacadaha soomaaliyeed iyo jaamacadaha dibadda xiriirkooda waa xiriir jo- jira waay maanta laftirkeeda idaacad mataqaanaa in waxaa wararka ku jirtay in jaamacad soomaaliyeed ay maanta heshiis la samaysanaysay jaamacad kamid a jaamacadaha dalka masar ma jiraan arday xilligii waxbarashada joogta goobo iskuulle ay ku yaallaanna jooga haddana aan waxbarashada aadin iskuullada marka laga hadlayo way jiraan ama muqdisho ha ahaadaan ama magaalooyinka waaweyn ha ahaadaan laakiin tirakoob rasmi ah ma aynan ka sameyn laakiin waxaan filayaa in hay-adaha caalamiga ah tirakoobyo ay ka sameeyeen la heli karo way jiraan arday fara badan oo soomaaliyeed ama waalidiin fara badan oo aan awood u helin ilaana iskuulaadka hadda wax laga barto ee magaalooyinka waaweyn ku yaala gaar ahaan magaalada muqdisho ku yaala kulligood waa lacag inta yarta ah ee hadeertaan sanadihii ugu dambeeyay ee dowladda maamuleysa waxaa ku jirta laba Inta iyo kale toban waa lacag laba marka- laba iyo toban dallad eh, waxbarasho in ay ka jiraan eh, soomaaliya Ah, si wanaagsan si wanaagsan waayo sanadihii ugu dambeeyey daladaha iyo iyo iyo mataqaana wasaaradda waxbarashada way wada shaqeynayeen Een, dalad kastana waxaa laga rabaa een, imtixaanka shahaadiga intaan la gaarin ugu yaraan saddex ilaa afar bilood sidaan filayo ka hor in ay tirada ardayda ay hayaan ay u gudbiyaan wasaaradda Mhm.
wasaaradana ayaga dhinaceeda kalena ay kormeer ku sameyso een, tiradan lasoo gudbiyey saxnimadeedu iyo maaragtay iyo iyo iyo sida ay yihiin marka imtixaanaadka shahaadiga ee hadda dawladda ay qaadaysay waxa weeyaan waxay ka timid wada shaqeyn dhinaca daladaha oo maadaama ayagu ay ardaydii hayaan isla markaasna taxanaha waxbarashada ardayga ay hayaan oo laga heli karo dugsigiisii mataqaana fasalkiisa koowaad dugsiga sare ilaa fasalkii form four een, daladihii laga heli karo Aad iyo aad.
waxay fududeeyeen daladihii inay xog rasmi ah oo imtixaanka arday u fadhiisan karta ay u gudbiyaan wasaaradda marka wada shaqeyntooda waxa weeyaan mid runtii hadda si fiican iskula jaan qaadeen labada Wasa- dhinac.
wasaaradda waxbarashada iyo hay-addiina maadaama aad waxbarashadii ku lug leedihiin eh, daraasado iyo cilmi baarisna aad ku samaysaan waxbarashada dalka eh, adinka iyo wasaaradda waxbarashada xiriir noocee ah baa idinka dhexeeya waxaana rabaa inaan si gaara hadda aan u sheego in xogtan markaan soo bandhigeynay oo goobjoog ahaa wasiirka waxbarashada wasiirka haweenka waxbarashada la taliyaha waxbarashada agaasimaha tacliinta sare dhammaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada waxay markhaati ka ahaayeen oo ay weliba markhaati fureen oo wasiirku uu caddeeyey inay xogtan tahay xog muhiim u ah waxbarashada waddanka ayaa kasoo qayb galay iyo wasaaradaha kale ee maaragtay arrintan ay khuseysay marka xiriirka wasaaradda kala dhexeeya xiriirka nagala dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale Way.
haddee shaqadii a keenaysa hay-ad soomaaliyeed oo shaqa waxa mataqaana qayb kamid ah shaqooyinkii waddanka qayb ka haysa waxaweyaan waxaan isleeyahay wasaarad kasta oo xiriirkaasi muujinaya waxawey waxaan leenahay xiriir wanaagsan waaya ugu dambayntii eh, waxbarashadan baad muddo kusoo dhex jirtay eh, wax badanna eh, waad ka og tahay oo xog badan waad ka haysaa maxaa tala ah gebagabadii oo aad usoo jeedinaysaa ardayda hadda doonaysa inay jaamacadaha aadaan iyo kuwa jaamacadaha dhammaystay ee shaqadoonka ah Een, aan ku hormaro ardayda dugsiyada sare kasoo baxday ee had deertan ka fikiraysa inay maaragtay een, een, jaamacadaha aadaan Een, runtii marka ugu horeysa inay horta daraasad ka sameeyaan intaysan jaamacadda aadin waayo dhalinyaro fara badan oo tababarada aan siinay qaarkood ayaa waxa weeyaan waxaan ku aragnay inaysan marka ugu horeysaba dugsiga sare intay ku jiraan aysan go-aan rasmi aysan ka lahayn kuliyadda ay aadayaan iyadoo aad aragnay qaar fara badan oo kamid ah oo saacadaha ugu dambeeyey go-aanka qaadanaya kuna qaata saaxiibkooda ama saaxiibadooda halkay u bateen annagoo xataa arrintaas aada uga fikireen eastern foundation waxay soo saartay boog la yidhaahdo dooro jaamacadaada oona ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare kasoo baxaysa marka hore shaksiyan inuu isaga is ogaado ogaado maadooyinka uu ku fiican yahay maadooyinkaasna uu ogaado kuliyadaha ay ku hagi karaan laanao ardayga ku fiican maadooyinka mataqaanaa een, maaragtay scientifica ah iyo ardayga ku fiican maadooyinka artiska ah een, isku jaamacad ma wada aadi karaan marka ardaygaas buuggaas waxa weeyaan buug haga ah oo ay istin foundation soo saartay oo lacag la-aan ah oo ardayda dugsiyada kale loogu talagalay si ay uga faa'iideystaan meesha ay u socdaan inaysan ayagoo daraasad ka sameyn meesha ay u socdaan iyagoona ogaan maadooyinka ay ku fiican yihiin in doorashadooda aysan noqon saaxiibka maaragtay een, halkaas u aaday midda ku aadan ardayda soo qalin jibisay ee shaqadoonka ah ama ama shaqa abuurka u socda iyagana arrinta hortaala waxa weeyaan marka ugu horeysa horta inay ogaadaan ugu yaraan sodomeeyo kun afartameeyo kun arday oo jaamacado kasoo baxay oo aan wax shaqo ah haysanin inay magaalada uga soo horeeyaan marka inuu arday kasta uusan meel inta samiiso shaqa i imaanaysa uusan oranina inuu la yimaado fikir uu shaqo ku abuuranayo oo uu markaasi kaga baxayo shaqa la-aanta jirta leannahu hadeertan shaqa la-aan xoogan ayaa wadanka ka jirta oo sanadihii ugu dambeeyey hadda dowladda waxa ugu badan shaqaale qaadan karta sanadihii ugu dambeeyey dowladda shaqaale ma aysan qaadan shirkadaha iyo hay-adaha soomaaliyeedna waxa weeyaan ayaduna mataqaana un waxaa laga yaabaa shirkada ugu balaaran inay daqiiqa waxawaaye wax yaroo kooban oo arday ay qaadan karto Mhm.
marka ardayda soo kala jibinaysana talada aan siinayn waxa weeyaan inay la yimaadaan fikir rasmi ah oo ay mataqaanaa shaqo ku abuuranayaan halkii ay is oran lahaayeen shaqo diyaarsanaa kaa horeysa aad baad u mahadsan tahay adeer aada uga mahadsan tahay deegaanka markale lacag kale.
dhegeystayaal,kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda fiftin foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqaysa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuu marti iigu ahaa dhegaystayaasha nala soo xiriiray iyagana waan u mahadnaqayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo